bismi illaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu kulanti wacan oo wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysa meel walba oo aad dunida ka joogtaan halkani waa daljir ku soo dhowaada barnaamijka xulashada oo si toosa idinkaga imanaya xarunta daljir ee buuhoodle iyo guud ahaan xarumaha kala duwan ee daljir waxaana barnaamijka maanta idiin fududaysay shirkadda isgaadhsiinta ee goolis qodobada barnaamijka ku maqli doontaana waxaa ka mid ah wasiirkii hore ee arrimaha gudaha ee somalilan maxamed caraale duur ayaa dhaliil kululu soo jeediyey xisbigii hore uga tirsanaan jiray ee kulmiye iyo weliba warbaahinta ku hadasha afka xisbigaasi dhinaca kaleetana ah waxaa qayladhaani ka soo yeedhaysaa dadka masaakiinta ay xoolihii ay ka dhammaadeen ee ku dhaqan deegaanka gobolka cayn iyo deegaanada hoos yimaada iyadoo ururo maxaliya oo caafimaad oo booqday goobo ka mid a halka dadkaasi ay joogaanna ay ku tilmaameen dadkaasi nolosha ay ku jiraan inay tahay mid adag cabdilaahi jaamac haaruun oo isaguna mas-uul ka ah ururka gurmud oo u dhaqdhaqaaqa dadka masaakiinta ayaa isaguna ugu baaqay dadka in la caawiyo dadka masaakiinta farxaan duraan cabdilaahi oo ah nin indhoolaha oo dhalinyaraha kuna nool magaalada galkacyo ayaa ka codsaday muslimiinta in lasoo caawiyo qodobadaasi kuwo kale barnaamijka xulashada ayaa ku maqli doontaan anigoo axmed maxamed nadiif aa idinla socodsiinaya waxaan idinka soo jeedinaya xarunta darjir abuuhoodle marka horese warkii dunida iyo cabdixakiin xuseen xasan
xogayaha guud ee qaramada midoobay ayaa maanta tegay magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya kadib booqasho rasmi ah uga bilaabatay bariga afrika maanta oo talaadaa antonio cantres ayaa si maqaam sare ah loogu soo dhoweeyey garoonka diyaaradaha magaalada muqdisho ee caasimada dalka halkaasi oo kulamo kala duwan uu kula yeelan doono madaxda dowladda federaalka iyadoo ay ugu muhiimsan tahay waxyaabaha laga wada hadlayo xaaladda abaarta ee dalka ka jirta madaxda dowladda federaalka ayaa lagu wadaa goor dambe oo galabtaha inay ka hadlaan kana warbixiyaan booqashada rasmiga ah ee xogayaha guud ee qaramada midoobay uu ku yimid magaalada caasimada ee muqdisho kadib howlgal ay si wada jira u fuliyeen ciidamada booliska iyo sidoo kale kuwa nabasugudda magaalada cadaado ayaa waxay gacanta kusoo dhigeen laba ruux oo lagu eedeeyay inay ka dambeeyeen dilka gabar toddoba sano jir ah oo inta la gowracay meydkeeda lasoo dhigay magaalada cadaado taliyaha saldhigga magaalada cadaado cumar xuseen muumin ayaa warbaahinta u sheegay inay gacanta kusoo dhigeen laba qof oo lagu tuhumayo inay ka dambeeyeen falkaasi naxdinta le
gabadhaas ayada mawda ayaa laga helay duleedka magaalada waa toddoba jir kadib markii meydkii la helay oo ciidamada amnigu ay tageen goobtii iyakoo wada jira ciidanka booliiska iyo ciidanka nabasugidda waxay goob u galeen wixii dhibkaas geystay nasiib wanaag oo ay kusoo guuleysteen dadkii dhibka geysatay iyadoo shacabka ay kaashanayaan oo shacabkii ay warbixinta ay keeneen shacabka dadweynuhu ay keeneen ciidamadana sidaas ugu dhaqaajiyeen eedaysanihiina dilena waa lasoo qabtay waxaa dishay gabar deris la aheed oo cilmaheeda ay isla cayaari jireen oo isla deris isla ahayeen oo la yidhaahdo nafeexo axmed cali xirsi waa la hayaa gacanta amniga ayay ku jirtaa way xiran tahay waxaa kaloo xiran ninkeedii oo isaguna waa soo qaftay oo xalay gurigaas lagu dilay gabadhaas guriga lagu dilay wax ka joogay gabadha lasoo qaftay ee dishana waxay noo sheegtay inay gabadhaas dishay ay dhib badan iyo tuuriyad ay ku hayi jirto deris ahaanta iyagu hayi jirtay ilmaha ay ka dili jirtay intaas darteed inay ku dhishatay u dishay jawaanna ay ku xirtay iyadu meesha ay geeyday intaas ayay noo sheegtay way qalatay intaas baaristiina way socotaa gabadhaas yartaana waxaa loo dilay si aad iyo aad u foolxun waa dhacdo aad iyo aad u xun waa la direeyey way dirayday way isku jejebiday kadibna jawaan ayaa lagu riday waa dhacdo aad iyo aad naxdinteeda u leh dowladda kuuriyada waqooyi ayaa sheegtay in dadka malaysiya u dhashay ee dalkeeda jooga ay ka mamnuucaysa inay safraan iyadoo ay sii kordhayso xiisada diblomaasiyadeed ee ka dhalatay dilkii kin john nam kin oo ay walaalo yihiin hogaamiyaha kuuriyada waqooyi oo dibad joog ahaa ayaa maleeshiya lagu dilay bishii hore kuuriyada waqooyi ayaa diiday eedeymaha sheegaya inay ka dambeysay dilkaasi waxay sidoo kale aada uga soo horjeesteen baaritaankii maleeshiya ay ku samaysay dilka kin john nam waxayna diideen natiijada kasoo baxday baaritaankii lagu sameeyey meydkiisa kaas oo lagu sheegay in dilka kiin loo adeegsaday kiimikada halista ah ee neerfaha waxyeesha pyongyang ayaa weli xaqiijin in meydka la hayo uu yahay kin jongnam waxayse ku sheegtay muwaadin u dhashay kuuriyada waqooyi wasiirada arrimaha dibadda ee jaamacadda carabta ayaa kulan ku yeelanaya magaalada qaahiro halkaasi oo ay uga arrinsanayaan dhowr arrimood oo ay ka mid tahay go-aankii uu maraykanku safaaraddiisa israa'iil ugu rarayo magaalada qudus madaxweyne donald trump ayaa horey u sheegay in safaaradda maraykanka ee israa'iil uu geyn doono qudus arrimahaasi oo ay cambaareeyeen falastiiniyiinta iyo waddamo kale oo caalamka ka tirsan kulanka ayaa kusoo beegmayay xilli wasiirka arrimaha dibadda britain boris johnson uu booqanayo israa'iil iyo falastiin shirkan oo ah mid sanad walba la qabto waxaa kaloo ku jira arrimaha loo arrimaha looga hadlayo xaaladda wadamada suuriya libiya iyo yeman wadamada ku jira jaamacadda carabta ayaa arrimaha qaar aanan ka midaysnayn siyaasad ahaan iyo ciidan ahaanba warkii dunida oo dal jira aad ka dhegeysaneyseen kheyrta wada nagala xiriirtaa ay weyga intaasi aan dibada ku celiya barnaamijka xulashada iyo axmed nadiif maxasaned cabdixakiim adeega hoodo ee shirkadda goris waxa uu u suurtagelinayaa bahda waxbarashada inay ku soo bandhigaan imtixaanaadkooda sidii ay ardayda iyo waalidka ugala socdaan moobaylkooda golis iyagoo aan saf u gelin boorka imtixaanka waa adeeg ahamiyadda koowaad saaraya taageeridda waxbarashada golis waa garabkaaga nooc kasta oo bulshada ka mid ah oo aad tahay waa mid waxbarashada lagu xoojinayo ardaygana loogu sahlaya in isagaoo gurigiisa jooga uu ogaan karo natiijada ama nooca uu keenay imtixaanka waa mid ka mid a horumarka laga gaaray dhinacyada adeegga teknolojiyadda waxaana heerkaasi gaartay golis oo ah gacanta midig ee shacabkeeda si ay ugu fududaato howl maalmeedka qof kasta oo golis dugsanaya golis aniga waa garabkayga adna waa garabkaaga dhammaanteen waa gacalkeenna gugurshaaga dhallaanka u gargaara abaarta golis iyo adeegga hoodo aan ku bilaaba sida qodobada barnaamijka dhegaystayaal aa ku maqlaysayn xaaladda abaareed iyo weliba midda caafimaad ee dadka ku dhaqan deegaanada hoos yimaado gobolka cayn ayaa ka sii daraysa waxaana lagu warramayaa in dadkaasi iminka ay wajahayaan xaalad aad u adag faatimo ismaaciil weyrax oo ka mida xubnaha ururka saas ee maxalliga ah ee caafimaad ayaa waxa ay sheegtay in xaaladdu meel adag ay maraysa kadib socdaal ay ku martay deegaano ka mida gobolka cayn khadar cawl ismaaciil ayaa khadka telefoonka ugu warantay waad mahadsan tahay horta hawlgalka dee hadda maanaan bilaabin oo shalay waxaanu bilownay ma ahayn shaqaalaha caafimaadka ee buuqoodle muxuuto ay ay saboortiso ama ay taageerto hay-adda saas dee intii abaaruhu dhaceen ama dhibaataan hidda ay dhowrkii biloodba waa ku jiray laakiin hawlgalkii ugu dambeeyey shalay waxaanu tagnay saddex waxaanu tagnay meel la yidhaha riiga oo dadkii soo cayroobay xoolaha ay kasoo dhamaadeen ay isugu yimaadeen iyo sool joogto oo markii horena tuulo ahayd iminkana dee dadkii soo cayroobay isagana yimaadeen iyo maygaadiya oo markii horena tuulo ahayd mar labaadna dee dadkii yimaadeen iyo meel kale oo iyadu cidlaba ah oo qudhac hoostiya oo dad ugu yaraan shan boqol oo qof iyo ay qudhac hoostood ka fadhiyaan oo magaalana gaari waayeen xoolihiina ka dhamaadeen afartaa meelood baanu tagnay shala waa gartay marka hawlaha caafimaad aad ka samayseen maxay daaranayeen afartaa meelood waxaanu ka tagnay waxaanu u samaynay horta kow waxaanu geynay tallaalkii jadeecada oo maaragtay aanu ka baqaynay dee in jadeecadu dilaacdo oo aanu carruurta andarfayfka ama da-doodu ka yartay shanta sano aanu siinayna jadeecada tallaalka teetanada yacniga tallaalkii oo dhan oo aanu dhamaystiray qodobkaasi waa kaa qodobka labaad waxaanu siinaynay wax modification ahoo anagu hay-ad ahaan saas ahaan aanu u geyno raashin laba shubabkii raashinka ee la cunayay iyo saliidii iyo bocood intaana waanu u geynay qodobka saddexaad aanu u geynay waxay ahayd carruurta nafaqa darada ah ee dee ah safiirka ah iyo kuwa moodareedkaana waxaanu siinaynay buskilka nafaqaysan ee dalama dhowska ah ee bahalka la yidhaha dalama nadka ah yaanu siinaynay carruurta nafaqadoodu ay aada u hooseyso sababtaa waxaanu la kulanay koob iyo labaatan carruura oo safiira urey iyo nuujis nuujiso ilmahoodu ka yaryihiin lix bilood oo afartan ah oo iyaguna marka lagu xidho cabirka gacanta ee mawaabka loo yaqaano ay ka wada hooseeyaan labaatan toddobiyo toban iyo sideed iyo toban oo markaa la odhan karo iyagoo laftirkoodu waa nafaqa daro marka waxaanu ka caawinay tallaalka muxuuto haddii badakeeda leeyahay ee dhamaystiran raashinkaas aanu siinaynay oo ah dee qoysaska iyo bacaha aanu siinaynay iyo buskilkaas aanu siinaynay carruurta nafaqa darada ah waa tahay marka nafaqa daradani ma hadday bilaabatay mise intii abaartaba waa waa soo jirta
maya intii abaarta jirtayba way way bilaabatay laakiin wixii wuu sii siyaadaya wuu sii siyaadaya iminka carruurtan aanu riigga kula kulannay ee shalay ee shalay m- m- toddoba cisho ka hor kuwii aanu u tagnay iyagu ahaa moderatka ahaa shalay markaanu u tagnay safiir bay ku dhaceen marka dadkii nafaqadaradii way sii badanaysaa way soo bilaabatay xilliga abaaraha laakiin way sii badanaysaa oo kontonkii carruurta ahaa ee laba cashoo isku xiga isku cabir ma keenayaan markaad miisaankooda saarto kii shalay sa- shan kiilo ahaa maanta waa afar buu noqonaya yacniga waad yaabaysaa xataa sida degdegaas ee hooyooyinka iyo ilmaha yaryar miisaankoodu sida degdega uu hoos ugu dhacayo aada baad u fajacaysaa Een, marka qaab nooceeya baad u baadhaysaan oo baadhitaankan u samaynaysaan ama een, aad u kala soocaysaan dadka een, kuwa liita iyo kuwa dhexdhexaadka haddaad sharaxaad uga bixiso dadkaan aqoonta caafimaadka lahayn ee ku dhegeysanaya
Eh, annagu waxaan nahay dee dad shaqaalo caafimaad oo xirfadlayaal ah waxaanu wadanay miisaankii waxaanu wadanay eh, weydkii iyo haydkii dherarkii iyo miisaankiiba waa wadanay eh, kii carruurta iyo kii haweenka waxaanu kaloo wadanay bahal la yidhaahdo mawaad la yidhaahdo cududda ilmaha laga saaro sanadka horka loo eegayo yacniga eh, stageka ama dariiqada ilmaha uu ku dhacay aa la eegayo ayaanu wadanay oo ilmaha maanaan ahayn dee dad jidkoodii wataanu ahayne dad iska soconaya maanu ahayne dad dee dhakhaatiir caafimaad ahoo ee, qalabkoodii kidkoodii u dhamaystiran yahay baanu ahayn waxaa kaloo nala socday tiam aanu ugu tagnay soor joogto oo na raacay oo ahaa tiimamka magaalada ka baxa ee, out- ee, ah mobilka ah oo isaguna sidaa dee si lamida dawadii watay talaalkiisii watay oo biskilkiisii watay isaguna na raacay oo tiimamkan wareegaa oo soo joogtaan kasii kaxaysanay soo joogto iyo maygaable iyo meesha wandhalaalax iyaguna nala tegay marka standardka aanu ku cabirayna waa standardka dee caalamka oo dhan uu ku shaqeeyo haydkii iyo weydkii iyo maaragtay mawaaga la- bahalkaa la yidhaha sanskoorka ilmaha lagu eegayo Een, marka ha- ama hadda stageka uu marayo marka miisaankiisa hadda marka baahida caafimaad ee deegaanka ka jirta nafaqadarada u badan miya
wallaahi waxaan ku odhan karaa shay ka liita nafaqa dadkii horta eh, waxaa haysa way soo barakaceen dadkii dee waa cayroobeen oo waa dadkaa dee qaarna tuulooyinkii iyo magaalooyinkii maxay soo baday qaarna waaba dadkaa dhaqaaqi waayey marka nafaqa darro natural ah oo dabiici ah oo ay abaaruhu keeneen ayaa boqolkiiba bo- boqolkiiba laba boqol maraysa waxa loo weligayba aanan aan la aragin oo maaragtay qofka bini aadamkii uusa qiyaasi karin
Een, maxay xaaladdu ku dambeyn kartaa marka hadda hadday ay sii sii socoto xaaladani een, abaartuna sii jirto
horta ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ka baryayaa ilaahayga awoodda leh waxaan ka baryayaa inuu maaragtay ramxad khayr qaba iyo eh, naxariistiisa u keeno Eh, dadkaas waxa weeye hadday xaaladdu sidaa kusii socoto eh, annagu sidaan u qiyaasnay ama ay ji- eh, dee muuqatay dee waxay kusii socdaan inay geeriyoodaanba ama ay dhammaadaan ama nafaqa daroodan hadda haysa shuban ka dilaaco nimoniyadii iyo cudurkan feedhahu ka dilaaco waayo shalayba waa ku arkaynay calaamadaha qufacaanu ku arkaynay ah nimoniyada ah ee dee cudurkan ah een een ah een dee aada u adag een qufacan aada u adag nimoniyada ah shubankii baanu ku arkaynay maxaase waxaan ku arkaynay iska nidaamskan cudurkan maaragtay maqaarkaanu ku arkayn oo dadku dee maadaama ayan qubaysan oo dee baahi iyo silic iyo boor iyo ay haystaan cudurkaas nidaamskaanu ku arkaynay yacniga cudurro ifafaala cudurro xataa keenayaa kasoo muuqday dadka
Een, waa tahay marka een, qaab nooceeya sida dadka waa lagu gurban karaa oo dhankii cuntadii oo kale een, dadka daawada waxba tarmaysa sidaan ognahay haddii aysan cuntadii helin oo la nafaqaynin een, marka qaab nooceeya sideeda waa lagu gurban karaa dadka
ilaahi subxaana watacaala baa gu- gurmad le laakiin anigu waxaan ku talin lahaa hay-adaha caalamiga ah iyo maamulada een, ee ka jiraaba in dadka loo dedejiyo biyaha iyo raashin iyo maaragtay dee dawo ee, annagu haddaan nahay shaqaalaha caafimaadka ee hay-adda saas aanu nahay dee intii karaankayaga iyo intii aanu awoodi karray iyo in walba ee, ama natiijadii markaan joogno ha noqoto ama timamkan dee baxaya ee outreachka ilaa ee mobilka gaadhaya ha noqoto waa wadnaa laakiin waxay waxa weeyaan ee, d- ee, baahida meesha taallaa waa baahi ka badan dee intii la qiyaasi karo ka badan marka waxaan codsan lahayn hay-adaha caalamigii inay dadka maaragtay gurmad degdega weliba loo fidiyo aada u degdega cabdilaahi jamac haruun oo isaguna mas-uul ka ah ururka u dhadhaqaaqa dadka jilaysan ee gurmad ayaa ku baaqay in dadkaasi la taageero waxaana uu sheegan xaaladda dadkaasi ay ku sugan yihiin ay tahay mid adag oo aan la eegan karaynin khadar cawl ismaaciil ayuu khadka taleefonka ugu warramay horta abaarta limitkeeda haddii aan kaaga warramo abaarta limitkeedu aad iyo aad buu u daran yahay gaar ahaanna wuxuu aada saameeyey dadka xoolo dhaqatada ahaa dadkaas waxooyaha abaar iyo xanuun ay isu galeen waxaa la odhan karaa qofkii xoolaha uu haystay boqolkiiba wax toddobaatan ka badana waa dhinteen ee waxa soo hadhayna wax la qashana male wax la iibsadana male wax la cunana male yar-aan baa jirta xoolihii qadho baa jirta gaajo badan baa jirta arab baa jira ilaahay fadligiisa iyo saxaankiisa dee qof waa jiraan qof qofka ilaahay wax u yara reebay laakiin dadka badidiisa baahidaasina soomaaliya oo dhan iyo dadka soomaaliga ku hadlaa meeshu dego oo dhan way gaadhay marka annaga reer duhoodle ahaan meeshaan meel hay-adaha caalamiga yimaadaan maaha oo naguma badna hadda umay soo bilbilaabanayaan dawladna ma jirto oo dawlad dhexe ma jirto marka baahidu aad bay u badan tahay aad bay u badan tahay waa boqol kiiba boqol baa la odhan karaa hadda dad baa soo barakacay oo xoolihii ka dhamaadeen oo hadda meelasha ceelasha biyaha isugu yihiin ceel aan casho dhaweyd booqanay boqol iyo konton qoys baana loogu sheegay dadka biyuhu ka dhama xoolo ka dhamaadeena yimid qayb kamid a gargaar baan usinay annagoo ka ururka gargaar ahaana shalaytana qayb kamida xirfadlayaasha caafimaadka ayaan deeqa fidiyey maantana insha allahu tacaala baa gaadhaya lixdan qoys baan rabnaa inaan wax gaadhsiino cuno iyo quudin gaadhsiino meesha xaaladeedu waa caynkaas dadka nafaqa la-aan baa jirta raashin la-aan baa jirta biyo la-aan baa jirta hawsi batay dadka reer miigi ah oo dadka reer miigi aad bay utagaaleysan yihiin gargaar khaas iyaga oo abay u baahan yihiin dadka magaalada waa la qabaata laakiin dadka sii daran waa dadka miyiga awta biyaha ku dhaansanayan waa dhinteen dameerihi waa dhinteen geel irmaana waa ka dhintay adiga way iska madhay dadkaas baahidoodu aada iyo aad bay u badan tahay daaqan halkan kasii daynaya taakana waxaa weeye dadkaas ciddii wax soo gaadhsiin kartaa inay soo gaadhsiiso hadday hay-ad caalamiya tahay hadday jahliyadda dibadda tahay oo aan ugu baaqayo jahliyadda gobolkan u dhalatay qof walowba inaad soo gaadhsiiso ehelkaa iyo qaraabadaadii waxay ku badbaadaan haddii aydan gurmad usoo fidin oo soo gaadhsiin gurmad waxaa dee idin xiga in laydin hebel waa dhintay ee tacsiiska soo dhiga soo dira marka in intaanay arrinta halkaa gaarin waxaan leeyahay dadka qurbaha jooga melihi annaga wax noogu soo hagaajiya waxaan leeyahay qof walowba qaraabadaadii iyo ehelkaagii iyo jifadaadii qof walowba lasoo xidhiir waxaad soo gaadhsiin kartana soo gaadhsii ciddi annaga wax noogu soo hagaajisana sida taa aanu hadda maarata bisanayna aanu gaadhsiin doonaa khadar waxaana maanta bisanayna waxaanu ka ururinay magaalada buuhoodle wax maarata un qof waliba wuxuu baxsan karayay baanu ka ururinay ganacsatada xaafadalayda culibada mataqaanay qof kasta ilahay wax siiye baan wax ka qaadnay maryo raashin caano wax walba qof waliba wuxuu la bixi karay buu la baxay dee gurmad noocaas oo kalea waxaa looga baahaya beesha caalamka inay soo fidiso oo dadkaa lasoo gaadsiiyo
waa tahay marka gurmadkan aad idinku hadda samaynaysaan waxaad sheegtay inaad dadka kasoo aruuriseen qaab noocyeeba ad u aruuriseen
ninka le khadarow magaaladan dhex marnay albaaba albaaba albaab baan isii hortaagnay dhaxarada raashinka kuwa maacuunta kuwa dharka meelaha sariflayaasha lacagta lagu sarifo baanu guri walba ishortaagnay waa gartay marka gurmadkan hadda aad fiineysaan ama kii shalayto ay sidaad sheegtay xirfadlayaasha caafimaadka meesha gaadhsiiyeen meelaha kale ee gurmadka laga wado ma is leedahay baahida jirta waa daboolayaan baahida jirta waxa hadda la hayaa ma daboolayaan laakiin haddii baahida la isugu tago oo hay-ada caalamiga ka qayb qaataan oo mataqaana gurbajoogta ka qayb qaadato oo maamul goboleedada iyo dawladda dhex ka qayb qaataan iyo wax badan baa laga qaban karaa maxay yihiin waxa ugu daran dadku hadda baahida ay qabaan baahida ay qabaan waxaa weeye lix ilaa laba iyo toban dadkaasi waxay cunaan bay rabaan oo waxay cabaan bay rabaan oo waxay xidhaan bay rabaan oo hoy ay galaan bay rabaan oo weelka ay wax ku cuni lahayn bay rabaan oo daaweyntii bay rabaan wasiirkii hore arrimaha gudaha ee somalilan maxamed caraale duur oo shir jaraad ku qabtay magaalada hargeysa ayaa beeniyey inuu ku sugan yahay magaalada muqdisho kadib markii xubno ka tirsan xisbigii horey uga mid ahaan jiray ee talada somalilan hayaa kulmiya ay ku tilmaameen in madaxweyne farmaajo uu yeedhay oo xili magacaabi doono dhanka kale wasiirkii hore ee arrimaha gudaha ee somalilan maxamed caraalo duur waxa uu sheegay haddii ay jiraan dad somalilander ah oo ku faraxsan dhibaatada ka taagan soomaaliya inteeda kale in isaguu ka duwan yahay islamarkaana uu codsanayo in loo duceeyo walaalaha soomaaliyeed in ay nabad iyo nolol ku noolaadaan waxaan muddo ka maqnaa warbaahinta iyo madalaha siyaasadeedba waxaa ii muuqday waxaynu siyaasadda ka dhiganno ee aynu ku soo celcelinno ee warbaahinta ah ee aflaagaadada u badan iyo duruufta adag ee dalku ku jiraa inay kala fog tahay markaa waan iska gabaday waan iska gabaday ugu horrayn ilaahay waxaynu ka baryaynaa ummad muslimiinaynu nahay abaarta adag ee dhammaan geesku ku jiro ee dhammaan ummaddii soomaaliyeed ku habsatay inuu ilaahay naga saaro ilaahay roob iyo nimco inoogu bedelo dhammaan xaaladaha cidhiidhiga alan uu inaga saaro ilaahay baynu taa ka baryaynaa xaaladdaasaa xaalad adaga siyaasiga ummadda u damqanayaana inuu taa wajaho oo uu faalleeyo weeye waxaa kala fog markaa xaalka aynu siyaasadda ka dhigannay ee maalin walba warbaahinta ka baxda ee beenta iyo aflagaadada iyo innagoo iscaayana u badan ayay u badan tahay waxa saaka anigay keenay warbaahinta horteeda ayaan sheegayaa bal ila eega warbaahinay idinku ila eega waxaa saaka jaraa'idkan ku qoran siyaasi duur oo ka mida mustambeedka waddani oo muqdisho ka degey wuxuu yidhi wuxuu kulamo daahir yaa shamisa bal af soomaaligu ku xeel dheeraan hay-adday uu la yeeshay oo dhex mareen farmaajo xisbiga waqdi doonay ayaa muqdisho u diray siyaasi duur waa dhiigbax bay ku tahay buu yidhi qaranka cidda dhiig bixinaysa bal markaa waynu dee way idinkaa sheegi doono garta qaadi doono hadallo badan badan buu qoray bale jaraydkaa waxaa laga yaabaa inay warbaahin kale ku soo baxday wataa waxaan isleeyahay taasi malaa dee jawaab hadal uma baahna madasha aynu joogno iyo meesha aynu joogno iyo muuqeennan wada jirka ah ayaa marag malaa ugu filanay inaan af soomaali ku sharaxo oon idhaaho waa beentii inaan af soomaali ku sharaxo oo dhaleeceeyo uma baahna baan isleeyahay madasha iyo goobta aynu ku sugannay iyo idinka warbaahinta ila jooga ayaa marageeda furi doona garsoorkuna shacabkaynu u dayn doonaa waxay muujinaysaa jaraa'idkaasi waxay muujinaysaa warbaahinta ku hadasho magaca xukuumadda warbaahinta ku hadasho siyaasadda kulmiye warbaahinta ku hadasho afka xukuumadda jiheeyuhu ka lumay ee beenta ku soo celcelisa ayay muujinaysaa raadka ay bulshada kaga tegayso iyo qaranka ay kaga tegayso ayay muujinaysaa waa siyaasad xumo waa hogaamin xumo waa talo xumo ayay la muuqataa aniga waa beentii joogtada ahayd ee ku salaysnayd kala qaybinta iyo qoqobka bulshada shan iyo labaatanka sanno qarankooda ka dhul sugaysay ee sugaysay inuu mar walba aqoonsado maxaa filaysaan dhallin baa tihiin rajada bulshadaa sugaysee marka maalin walba la yidhaaho qof weyn oo aa macno moodayseen oo qaranka xilal muhiima ka soo qabtay xalay buu tegey soo maaha bulshay kale yaaca waa bulshay kale yaaca intii kalena way kala dareeraysaa markaa waa kala dir loo geysanayo bulshadii reer somalilan waa halku dheg uu halhays ka dhigtay hoggaanka talada xun ee xisbiga kulmiyahageya waa halku dheg isagaa siyaasad ka dhigtay kala qaybin ka dhigtay hadalkan ku soo celceliya waxaa maxay ahayd maahmaadii markuu ninka saaxiibulbeytku rabulbeytku durbaanka tumo caruurtuna way ciyaartaa bale caruurtuna way ciyaartaa marka hoggaankii kulmiye uu tumay muusigan ayaa dadka isla u hiiliyana waxay ku taageerayaan beenta uu ka helo oo noocana beentanay ku taageerayan ilaa qofkiibaa ka hele mas-uulku wuxuu ka helo ayay taageerayaashiisuna jecel yihiin inay ku raaligeliyaan oo ay iyaguna sheegaan marka waxaa lagu raaligelinayaa beentan qof beentan jeclaysanaya oo ummadda hoggaamin iyo inuu mansab muhiima ka doonayo sheeganaya hawshani waxaan isleeyahay anigu waxaan oo kale marka la qoraayo qarankaa dhibanaa koobaada waayo horeynuu sheegno baleega ummad qarni samraysay ka dhul sugaysay qarankeeda marka subad subax walba qoorweynteedii la qoro iyadoo beena way kala dareereenoo way kala yaaceen miyaanay ahayn naxdin waxaan ka gemi waayay ilaa xalayto telefoonada bulshada reer somalilan ee ila soo hadlaysa lahayd xaggeed joogtaa maan moodayin inay beentu sidaa dadka u raadeynayso dabeed waxay noqotay dee inaan hor imaado warbaahintii aan muddada ka maqnaan idhaaho dee ma joogo aan iscadeeyo aan idhaaho ma joogo subax walba in waxaa lagu soo celceshaa waxay ku tahay qarankay dhibaato ku tahay kala qaybin bay bulshada ku tahay samir dil bay ku tahay bulshadaa shan iyo labaatanka sannadood ka war sugaysay in ilaahay maalin ay adduunyada ka mid noqdaan inuu tuso dadkii sugayey ayaa mooralkiisii la dilayaa waa la kala dirayaa waa la kala dareerinayaa markaa kow qarankaa dhibanaa koobaad saa ta labaad waxaa la maagayaa xisbi dhan oo laga yaabo inuu wato taageero aada u ballaadhan oo iyo bulsho ballaadhan oo misaylac ilaa cidhifka bari ee somalilan taageerayaal ku leh ka soo baxay muujiye cududu ku leeyahy cududiisuna subax walba ay kordhayso ayaa waxaa la doonayaa in la shaambadeeyo oo shaambad soomaali weyna lagu dhufto yaa somalilaana markaa markaan anigu noqon waayay somalilaantar anoo intaasoo xil qaranka u qabtay waa kuma ka somalilaantarki waa kuma xaguu joogaa waxaan ka soo qabtay xil adeeg wakaaladda biyaha berberaan ka soo shaqeeyey waxaa lay doortay xil xildhibaan waxaan qabtay mas-uulkii ugu sarreeyey ee wasiire xilku qaban lahaa oo wasiirka amniga ah xil iga maqan garan maayo markaan anigu saaka aan xamar joogo bulshada joogaysa in la leeyahy jooga waayo aad bay dhibaato u tahay marka qarankaa dhibana ka ah xisbiga la muday baa dhibana ka ah shacabkaa dhibana ka ah waxay muujinaysaa oo beentani daba socotaa oo aan xisbiga ula xidhiidhinaya shalay hoggaankii guud ee xisbiga ayaa nairobi tegey oo ka mid ah dalalkaynu jaarka nahay kenya dabeedna waxaa la yidhi hebel bay arkeen hebel kaley arkeen qarankay iibinayaan mas-uuliyiinta meesha marayeyna xukuumaddii kulmiye ee ilaa hadda taagan mas-uuliyiinta xilalkii ugu muhiimsanaa ka qabtay baa ahayd markaan iyagu aanay somalilaandar ahayn waa kumanka somalilaandare shacabkaa la quus gelinaya waa la quus gelinayaayo waxaa laga dilayaa qarankooda inay u samraan oo ay sugaan waxaan ku soo uruurinayaa runtii anigu waxaynu doonaynaa garaadkaygu farayaa siyaasad waxaa ka qoto dheer inaynu bulshada hor dhigno inaynu bulshada duruufteeda rasmiga ah iyo xaaladda adagay ku jirto iyo rubuc qarniga halkay maraysay inaynu la nimaadno waxay kaga baxayso duruuftaa taagan in siyaasad looga dhigo laga iibiyo qofka maanta abaartu haysaa ee xoolihii ka madheen ee gaajaysanee silaca ku jiraa ma iibsan karayaa aflagaadadaa aanu saaka warbaahinta laga akhriyayo ma iibsan karaayo ma iibsan karaya hebel baa tegey iyo hebel baa xararay wax ka iibsamaayo maaha laakiin qofku wuxuu doonaya inuu iibsado wax duruuftiisa ka turjumayo inaynu la nimaadno waxaan halkan ka caddaynayaa guud ahaan ummadda soomaaliyeed ee aynu deriska nahay anigu khayr baan la jecelahay wanaag baan la jecelahay nabad baan la jecelahay walaalnimaan la jecelahay iimaankaygaas ayaa baqraay waa muslimiin ummad baynu isugu xidhnaadnaa shacabka reer jabuuti ee soomaaliyeed ama shacabka reer jabuuti guud ahaan ee muslimiinta ah ayaa nabad la jecelahay kuwa etoobiya degaan nabad la jecelahay kuwa soomaaliyeed baa nabad la jecelahay iimaankaygaas sidaa ay faraaya iyagoo halkooda deggan waynu ku heshiin weynay inaynu qaran mida yeelanno waynu kala tagnay waxaan qabaa qaranka somalilan in dhidbada loo taago oo laga saaro xaaladda adigu ku jiro raganimo iyo karti iyo aqoon iyo isku kalsooni lagaga saaro oon been lagaga saarin run lagaga saaro ayaan jecelahay waxaa kaloon jecelahay ummadda soomaaliyeed in ilaahay nabad siiyo in ilaahay hoggaan wanaagsan u soo saaro in ilaahay dejiyo dalkooda iyo dadkooda liibaan baan la jecelay liibaan baan la jecelay waayo iimaankeenna wanaagsan iyo diinteenna ayaa ina faraysa inaanaynaan noolaan karayn iyadoo jaarkeennu gubanayo ma noolaan karayn ma joogi karaysid gurigaaga nabad ahaan maayo iyadoo deriskaaga dab ka baxaayo saamayn bay nagu leeyihiin mid togan iyo mid taban labadaba duruuf kasta oo ka jirtaa soomaaliya markaa inay hoggaan doortaan iyagay jirtaa inay hoggaan doortaan baynu ugu hambalyaynaynaa inay rajada laga qabo helaan baynu ugu hambalyaynaynaa inay wax qabsadaan baynu ugu hambalyaynaynaa xadantada dagaalka lagu celceliyana qalbigaygu xor buu ka yahay haddii ummadda soomaaliyad isdishay hadday kala tagtay haddii qoloba qarankeedii dhisatay iinta aan sii xoqanayo shalaa lay dilay waxaan u aqaanaa wax gaaban oo liita waxaan u aqaanaa cuqdad waxaan u aqaanaa talaaan kalsooni lahayn haddii soomaali isdishay iyaguna way isdileen waa la kala tegey uma axmalihi waxaad nool oo dhashay shabaabkiinaa ay hor tuman oo ka dambeeyey taariikhda taariikh dhacday oo meel ku qoran ha noqoto laakiin taariikh cabatina oo aan liido oo aan saaka la damqanayo yay noqona waa inay noqotaa taariikh laga gudbay marka waxaynu leenahay walaaladeen waxaynu ha dhistaan taladeenna halkana innagu aynu wada jir iyo midnimo kaga saaro waxaan leeyahay la qoqobi shacabka reer somalilan hal la mideeyo inta midaysan oo midnimadooda ha la ilaaliyo isku duubnidooda ha la ilaaliyo wada jirkooda ha la ilaaliyo shacabkana waxaan ugu baaqayaa kursiga madaxweynenimo saddex qof baa ku tartamaysa nabadda somalilanna saddex bilyan oo qof baa ilaashada iyo wada jirkeeda iyo horumarkeeda doonaya waxaa daneeyayaal ka ah oo kursiga doonaya saddex qof oo keliya saddexda qof siyaasad wanaagsana la yimaadaan oo bulshada ay kaga saarayaan duruufta bulshaduna danteeda ha raacdo oo kala qaybinta iyo qoqobka ha iska ilaaliso kay danteeda u aragto codkeeda ha ugu rido kii siyaasad hufan oo midaynaysa iibinaya ha doortaan saddex qof baa kursiga danaynaya laakiin nabadda iyo horumarka iyo wadajirka iyo walaalnimada somalilan qarankaa dhismee maanta shacabku maal gashadeen ee waxa aynu halkaa aynu ku hadlayno iyo goob kastaba ay ka dhisteen waxaa danaynaya saddex milyan oo qof saddexdaa milyan yaanay saddexdaasi ka qaalib noqon adeegga ila dhegayso iyo shirkadda golis telecom adeegga ila dhegayso waa adeeg macaamiisha u sahlaya in loogu baahiyo farriimahooda oo cod ah meeshii s m s loogu baahin jiray waa wicid golis samaynayso oo markii aad qabato aad cod maqlayso nambarka hal laba hal haddii uu ku soo waco dhegayso farriinta laguu gudbinayo dhegayso dhaga u yeelo si aad dab ahaan uga bogato dhadhanka farriinta iyo dhambaalka ay xambaarsan tahay hana dhaafin adoon dhegaysan adeegga ila dhegayso dhabtii waa adeegaad kaga dhergayso dhambaallada farriineed ee khuseeya dhammaan noloshaada adeegga ila dhegayso yuu ku dhaafin macmil ee dhankaaga adkee oo dantaada kaga dhabee adeegga ila dhegayso farxaan duraan cabdilaahi waa nin dhallinyaraha ku nool magaalada gaalkacyo waxa uu codsaday in la caawiyo kadib markii sida uu sheegay uu awoodi waayey inuu iska bixiyo kirada gurigu ka deganaa magaalada gaalkacyo farxaan ayaa sheegay in dad isxilqaamay ay u dhiseen guri balse gurigaasi uusan u dhammaystirnayn assalaamu calaykum walaalayaal dadka walaalada muslimiintow walaalayaal nin indhaha laabahay oo maanta lixda lixaad ka fadhiya oo maanta shaqaysan karin walaalayaal maantay waxaan rabaa inaad waxay qabataan oo maanta ajir iyo xasanaad inaad shaqaysataan oo maanta ajir iyo xasanaadkana waa la raadiyaa oo ajir iyo xasanaadkana waa maanta aqri miisaanka qara waa kaa ku badbaadi lahayd oo dembi dhaaf ilaahay kaada dhigi lahaa walaalayaal nin walaalkiina indhaha laa maanta shaqaysan karo lix islixaad ka fadhiyo walaalayaal waxaa deganahay gaalkacyo walaalayaal waxaa deganahay guri ijaar oo toddobaatan doolar koronto iyo biyo ii dheeryahay walaalayaal mana haysto mana awoodo dadka walaalada ee muslimiinta dhul bay ii gadeen meel walbay joogaan dal iyo dibadba dhulkii walaalayaal waa hayaa gurigii guri waa hadda laga dhisay guriga walaalayaal kala bar buu ii marayaa walaalayaal lacagtaa ku dhisan lahaana ma haysto meelaa degaya meelaa sexda midna ma haysto gurigaa ijaarkaasna lacagtiisana ma awoodo walaalayaal ilaahay dartiis ii caawiya maalintaa qara miisaanka qaraa helisaane inuu ilaahay dambi dhaafo ilaahay nii dambi dhaafo aakhri adduunaa liibaanaysaan lambarkeyga xaas baan leeyahay xaas baan leeyahay xaaskeygan waxay degantaa kaalkacyo cunugar baa ii joogo walaalayaal waxaa haystana ma jirto maanta garow waa ku suganaa garow waa joogaa walaalayaal dadka walaalada ee muslimiintaa soo dhexgalay ilaahay dartiisna waxayd u qabataan oo gurigaa ii dhamaystirtaan maanta ii dhistaan dhulkaba idinkaa ii gaday gurigana idinkaa maanta kala barkaa gaarsiiyey haddana inaa ii dhamaystirtaan baan rabaa ajir iyo xasanaad baa haleysaan qofkii guriga ii dhamaystiri karo qofkii wax ii qaban karo lambarkeyga waa lixdan iyo toddoba konton iyo saddex afartan iyo sideed waa lixdan iyo toddoba konton iyo saddex afartan iyo sideed hajar iyo xasanaad allah ni wasi aqri adduun waa liibaanisaan isoo caawiya maalinta aqri miisaanka qara helisaana inuu ilaahay nii damba dhaafo inagana jannada ilaahay guri nii ugu diyaariyo ilaahay waan nii barya inuu ilaahay nii damba dhaafo inagana khayr allah ni wasi aqri adduun liibaana assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu waa hagaaga kheertana dhegaysanaysaa guud ahaan intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka xulashada a kala socoteen guud ahaan xarumaha kala duwan ee daljir islamarkaana aan idinka soo jeedinaya anigu axmed maxamed nadiif iyo xarunta daljir ee buukodle barnaamijka maanta waxaa idiin fududaysay shirkadda isgaadhsiinta ee gools intaan barnaamijkan kiisa xiga ku kulmi doona aniga iyo asxaabtii barnaamijka igala qayb qaadataba waxaan idinku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
قبل دمع يا حيو وحنا Thank you. الله يوم